bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hamiin feele saaxib yaal ha ka dhawaado warka hamiinimo ee raadiya warsan qodobaduna san haynona weliba aan ku weyna gabdho wariyaal ayaa weliba magaalada baydhabo aan ka hiray tababarka eedan sida markaasi oo ambarada qoraan muuqaalada qaababka lanjarjarow iyo weliba duubista filmada dowladda oo abaalmarin dagaal waa abaal abaanduul abaanduuli dagaal aan magadhowtii gobolka shabeellaha hoose taliska ciidanka hoogga dalkana waliba usbaxa ku saaray dagaalka ku dareera banaanka magaalada balafiina barmurtiyeed markaas lahakubi shirarka madalla xisbiyada qaran ee lahaka gabagabaayay magaalada istanbul ee dalkaas turkiga madaxweyne farmaajo iyo weliba uhuru kenyatta madaxweynaga dalkaas kenya weliba iyo kuwada hadleena xiisada kuteegan iyaba ku tirsan maamulka jubbaland akhbaaraadka banaankan weliba kumidda sacuudiga iyo ruuji eena markaas la booqda xaramka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
shanta bili saddexaad sanadka lamada kun iyo labaatan ku hamiinimo kamiisa oo jamaaniye ee hagalahayta intaas ma hayna qodobadii warkaan hamiinimaan ku weynaayay diyaar garoobo isu affaahfaahsan hanraad markaasa wariyaalka baydhabo ku tirsan iyo weliba tababarlaanka hiray magaalada baydhabo kaas oo laka baraayay qaababka markaas iyo suubi koraan filimada ama yo duuba koraan muuqaalada iyo sida lanjajaro muuqaalada iyo haduuban yuusuf sheekh aadan iyo faahfaahinta warkana nin haaya
magaalada baydhabo weliba maalintii shalay hayti lahaga gebagabeeyey siminaar la maalmood aan socday bilaantay wariyaalka ee ka howlgalo magaalada baydhabo siminaarkan waa weliba furitaanshiii hiirow shiibo goobrow ku hayay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka nisqoyowka suxufiyiinta soomaaliyeed ee fisa ku-xigeenshii iyo macalimiin kaleed welibana siminaarkan ku kaduwanaya siminaaradii kale oyoo horeey oo anka gobda jaray macalimiinta iyo weliba usahaya siminaarkii anka horeeyey oyoo eshirku biyaan aano kumid ee balaanto wariyaalka ee walbadan ku baraday mixinada saxaafadda welibana meelasay ku hadalay gabroogi tababarka an socday muddada lamaada maalmood weliba niyo sharaxaadku biyana wali tababarka ku baradeen anoo magaalada ileero shukur maxamed cabdi ana maasha allah iyadan faraxsano lamada maalmood ee training interninka biyaay waa tababar iyadna latiidan saameyn ku leh waa sababta ee inaan qofka gabarta ee haddii weri ee tamar walba dhinaca midabka ina ka sareeyaan adileer dhinaca kaameramanimada iyo editinka adileer iyadan in saree jireen ina tababarkuun in qodin online iyadoo la bedeli doono insha allah walba rajeen inta walba ina nololtiidan ku bedelin sababta walba nina baraysaduna barnaamijyaan un duuda lahayne haddana jarjarada lahayne taasoo kale bay bantan mahadnagaane ina fusaj iyo gudoomiyaasha iyo macalimiintana ina anoo ee magaaga istar maxamed nuur kana tirsan wariyaalka madax banaan ee ka howlgala magaalada baydhabo tababarnayn baray muddo la maalmooda geekanin gabagoobi tababarka antananen qabad iyadan ka faraxsanaane waayo xirfada gabdho ku nool koonfur galbeed wariyaalka ee xirfadii saradan ka qaado geeka weli ka dambee may aaminsana antiane hadii kaamiramaan kaamir aan hel warkana haduu wada karo aan idibgaraysado karo aqoontasna hordhaanka manajar laakiin hadda alxamdulilah fasayo aan ka mahad celiyaan ka dambeysantanayan maarne editinka in walaawan sameeye gudoomiyaha abaadir cabdiqaadir iyadan ku mahad celiyaan maadaama uusan ingaradeensaninko macalimiinta taraayan sidoo kale gudoomiye xusni oo aan ka maranayn usuuna oo marwalba kaalintasnin ku qaada xirfadaan saralan ka qaado lahay oo gabdho asulahan bandhigla waxyaabayo aan baahanyin marwalba ku dhiirigeliya usuuna sidoo kale aan mahad celiyaan sidoo kale weliba meelasay ku hadalay aamina ladan axmed oo kumid haytay macalimiinta biyaaye asharka weliba niyay sheegtay intii ujeedka tababarkan usahay sidii korliinka gaada lahay ogoonto gibro wilayaalka ee maamul goboleedka koonfur galbeed salaan kadib runtii sharaf weyna ii tahay inaan tababar saxaafadeed siiyo oo qoomtooda kor loogu qaada ilaa labaatan gabdhood oo ah gabdhaha saxafiyiinta ee ka howlgala warbaahinada kala duwan ee ku yaala koonfur galbeed soomaaliya runtii arinta ujeedadana waxay tahay in kor loo qaado aqoonta gabdhaha wariyaasha ah ee halkan ka howlgala gabdho fiicanay ahaayeen muddada tababarka aan siinayo oo ay ka go-an tahay inay bulshadooda u u adeegaan inay xirfadooda wariyanimo ay horumariyaan maadaama saxafiyiinta ay yihiin udubdhaxaadka ee dimuquraadiyadda iyo xoriyatulqowlka iyo sidoo kale horumarinta ee dhaqandhaqaale ee bulsho ee haddana dumar haddaan nahay aan ragga ka badan ama bulshada aana dadka ugu badan waxaa la dhahaa dumarka huna nisf almujtamac iyo libna nisf alaakh in gabdhaha saxafiyiinta ah tababar la siiyo runtii wax weyn waaye waxaan ugu mahadcelinaha ururka isutaga saxafiyiinta soomaaliyeed ee fisoj runtii gartay in gabdhaha wariyaasha ah ay si gaar aqoondadooda u siiyaan oo tababar kor loogu qaaday aqoontooda siiyaan yuusuf sheekh aadam idaacadda warsan cidhabo
dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba abaanduulo dagaal umaga dhowtay gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo faahfaahinta warkanin hay
dowladda soomaaliya saacado bilahdhaafi weliba iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwadana deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolka shabeellada hoose waxaana soo qaarasho dhawaan dhukusaari al-shabaab deegaanada dhaqdhaqaaqyada ku dareeran iyo weliba kumade tuulooyin hooseedow degmada awdheegle welibana meelaska suguna taliyaha ciidanka dhuuka cabdixamiid maxamed dirir iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdi ibraahim aadan cali najax iyo xubno kale taliyaha ciidanka dhuuka cabdixamiid maxamed dirir iyo sheegay in ciidamada iyo tuulooyin dhowr ee kula wareegan islamarkaasna iyo subuunta amnigan xaqayjihaayeen welibana usi sheegay in ciidamada sidoo kale aan diyaarsanyiin iniyo fuliyaan howlgallo ku dhan ee al-shabaab kaas ayoon ku saarayaan al-shabaab deegaanadiiyo ku ku sug yihiin gobolka shabeellada hoose
waana ku kalsoonahay inay taas kasii badan oo maadaama turkiyii iyo xildhibaankii iyo kulay joogaan rabaan adeegii lagu faanaay shacabka la soo gaarsiiyo marka waxaan leeyahay ciidamada muranka waxay u hoolan yihiin inay dalka iyo dalka difaacaan inay shacabkooda dhiigga u huraan inay meel kasta oo cadowga ummadda soomaaliyeed hagaajiyey oo meelaha ku dhumalaysanaya inay ka saaraan meel walba oo ay joogaan ciidamada qalabkiisa way ugu geliya haddii alla awood dareemo waxaan rajaynaynaa dhowaan inuu gobollada shabeellada hoose ay noqon doonto meel ammaana oo loo sabaxiis doo haddii alla awood leh cadow dambana uusan ku dhimaalaysan doone haddii alla awood leh marka waxaan leeyahay ciidamada shaqada haysaan inaad sii laba jibaastaan xaq bay idinku tahay inaad dalka iyo dalka difaacdaan oo waxaa u qaarateen oo waxaad turkaa u sidataan oo waxa aad har iyo habeen usoo jeedaan inaad dalka iyo dalka difaacdaan taariikhda aydu qori doontaa sida aad u shaqaynaysaan oo aad isugu kala soortihiin inaad si laba jibaartaan baan rajaynayaa bilowga lahdhaafiya weliba surmay gulufkii dagaal ayo ciidamada dowladda soomaaliya ku wadeen deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose tan iyo markii isbeddel laga sameeyey talisyada ciidamada dowladda soomaaliya
mahadsantaa cabdulaahi war murtiyad iyo waliba laha kubiyey shir madalla xisbiyada qaran iyo kuwa lidan magaalada istaanbul ee dalka turkiga madalla xisbiyada qaran ayuu markaasi ka midaysan yihiin lix xisbi siyaasadeed iyo weliba iyo warmurtiyada iyo ku hadlayaan arrimo dhowra iyo kubiyana shir muddo shan maalmood ee aan ku dareeray magaalada istanbul iyo magaalada ankare ee dalkaasi turkiga warmurtiyeedka oo markaas ku koobanaya lama bog iyo weliba markaas iyo ka sheegana in shirkagii iyo iyo ku hadlayaan caqabado amni iyo weliba tan siyaasadeed ee xiligan dalka usoo ka jara sidii xal markaasi lagu diri lahay hanas oo ahaana soo markaas gadiyi kora dowladnimada muddada dheer markaas la hadhisaay taas oo kale war murtiyeedka ayaa weliba markaas laka sheegay in dhammaan madalle xisbiyada qaran iyo wadaan hadal waa iyo jid markaas wadasaariyiinkaas oo ka eedan sidii dalka lan toosii lahay hase kastaba haato madalan weliba markaas oo iskarahana ini iyo dhowaan ha saara doonaan hal qof oo markaas matalow musharaxa xisbiyadaas oo markaasan tartami doona doorashada hadareerta ee la filahay in yadhida sanadka labada kun iyo labaatan iyo kood madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo markaas qaadka telefoonka kuwada hadaleen iyo weliba iyo isla gorodeena ahmiyadda yeelata in si wada jir markaas lamada dal iyo aan kuwada sheegayaan sugowka waa aan ku wada sheegeeyaan sugowka nabadgelyada xuduudo iyo weliba guud ahaan xasiloonida gobolka madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne kenyatta ayaa iyo weliba adkaayahayana in amniga lamada dal u sa-eeyey kuwa markaasa iska hiran waana lan baahanyay in waa laku dheerada walwalbo markaasyaano kora isfahan dara sida markaasa laka sheegi warar saxaafadeed ha ku bahi villa soomaaliya lamada madoweyne weliba saas oo kale iyo iska afgoradeen in sidaanka dhaqsiyaha badan iyo markaasa wada fadhiidaan guddiyo ku dareera soomaaliya iyo kenya ahaana soo markaasa ku sheegayi doonaa sidii la hoojiye lahay xiriirka diblomaasiyadeed iyo weliba kan ganacsi ee lamada dal iyo weliba dalka ku dhexeeya waa dalka ku dhexeeya yaa markaasa lahaka gebagabaayey war murtiyeedkan oo saxaafadana lahan bandhigay dhinaca kale dowladda kenya weli muku hadalna wada hadalka qadka teleefonka ee markaasiyo wada weeladan lamada madoweyne kan soomaaliya iyo weliba kan kenya meelo warkaasiinku kooyahay dhugunsidayaal raadiyaha warsan ee baydhabo shacabka sacuudiga iyo weliba markaasi laku mamnuucay in iyo markaasa ha ku amraysadaan xaramka xabsida waa obsida markaasi lakugaba faafiyowka cudurka corona dartiya sida markaas iyo sheegtay dowladda boqortooyada sacuudi carabiya bayaan markaas kubahi wasaaradda amuuro gudo oo markaas laka daabacay wakaalada wararka ee sacuudiga iyo waliba laka sheegay in go-aanka muwaadiniinta dalkaas markaas laku mamnuucay cumrada yani u siiyey kuwa markaasa sakumeelgeela markaasa aan dareeri doona taasoo dhulka korseedow inay muwaadiniintaasi ogaadaan cudurka corona dhugun sidayaal warkii haminima warsan kurodaratan surunkayaninka dhunyi warka waliba sinadiraysa anoo jeceelula saxabtiyoola qeybgaatiyaan mahadnaga intii warkan warkii hireed ku kulmi doonnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lankii warkaana dhaafin waliba sireed in ku fiirsado kale websiteka idaacadda ee warsan radio dot com